wasiirada amniga puntland ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada shaqeynayaan shir la xidhiidha ammaanka oo ka dhici doona deegaanada puntland kaasoo u dhexeeya dowladda federaalk iyo dowladaha xubnaha ka wasiirka amniga dowladda puntland axmed cabdilaahi yuusuf dowlad iyo wasiir ku-xigeenka amniga dowladda federaalk ee soomaaliya cabdinaasir siciid muuse ayaa sheegay inay doonayaan inay ka wada shaqeeyaan wasaaradaha dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka arrimaha horumarinta amniga soomaaliya waxaanu ka hadalana waxay ahayd sidii loo horumari yani waxaa inoo qabsoomay amni ahaan hadday noqoto guud ahaan soomaaliya iyo hadday noqoto puntland oo annaga dee noo ah priority maadaama aanu nugnahay reer puntland aad waxaan isku afgaranay in la xoojiyo xiriirka ka dhexeeya muxuu ahaa wasaaradaha dhammaantood dhammaan dowlad goboleedyada meel walba ay joogaanba sidaad la socotaan shirar baanu qabannaa oo ku saabsan labadii bilood mar bishii mar hadba sidii loo helo janis kuwaasoo aan rabno mar walba inaannu sii xoojinno xiriirkaannu isla leenahay annagu si aan u ogaanno amnigu meesha uu marayo tan ugu muhiimsan waa amniga amnigaasina waxaa weeye haddaan amni jirin waxay noqonaysaa dee lama noolaanayo
mar walba sidaan ula socon lahayn shaqooyinka heer maamul goboleed ee ka socda gobolladoo dhan iyo heer federaal inaan isku xidhno arrintaasna arrin aan ku guulaysanay ahayd kulankaas kulan wuxuu ahaa aad aan uga naqaashnay sida sida dhow layskula shaqayn lahaa waxaan rabnaa dowladda nabad iyo xukuumadda nabad iyo nolol in mar walba aan tusno maamul goboleedyada kala duwan in aan annaga aan u shaqaynayno in iyaga waxay u baahan yihiin aan gaarsiinno iyaga aan la tashanno maamulkii aan daadejinno taasna waa isku waafaqnay wasaaradda amniga puntland iyo wasaaradda amniga heer federaal way isku xihan yihiin waxaan rabnaa insha allahu tacaala anigoo u dhaafay wixii faahfaahin intaa dheer wasiirka amniga puntland waxaan qabanaynaa shir baa halkaa lagu qabanaya insha allahu tacaala taariikhdana waa noo mudaysan tahay waxaan u qabanaynaana waxay tahay in aan iskugu yeerno wasaaradaha amniga maamul goboleedyada iyo wasaaradda amniga heer federaal markaasaa waxaan isla niqaashi doonnaa wixii ajando ah iyo howlo aan qabanno wada shaqaynteennu waa boqolkiiba boqol weeye shirkaasi iyo wuxuu ku saabsan yahayna waxaa inoo sii faahfaahinaya wasiirka amniga puntland amniga puntland sidaan u aragno intaan hadda joognay oon booqashada ku joognay aniga wasiirka amniga meel fiican buu marayaa wasaaradda amniga puntland wax fiican bay qabatay intaa iyo in ka badanna waa looga fadhiyaa waana ka rajaynaynaa annaguna wada shaqayn iyo in aan ka caawino waxyaabaha ay u baahan yihiin diyaar baan ula nahay mar walbana waxaan nahay annaga xukuumadda nabad iyo nolol in aan u dhuganuglaanno shacabkeena soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada dhammaantood